Saamayntii ka dhalatay roobabka dayrta iyo daadadka ku dhuftay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay saameyn ku yeelatay beeraleyda magaaladaasi. Inta badan dalagyada ku yaalay beeraha ayaa waxaa baabi'iyay daadadka iyo roobka. Isaaq Deer oo gudoomiyaha iskaashiga beeraleyda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka warbixiyay saameynta ay ku yeelatay roobka iyo daadadka isaga oo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka codsaday in gurmad ay la soo gaaraan.
kashaga dadgale dadka baadiyada roogay oo beeroley tahay godateedii oo misgeeda ka jartay ee, godateedii misgi arday waliba biyo galeen ee, irsaaq ma e walla aamo koro ma e geeka badarkii oonay godate ka jari fuustayaalkii oo ee, oo misgeeda ka jartay ee, degmooyinkii oo gobolkunlahay may biyo qaadeen ee, hol loor minkarasaysanaaye haada iyoonay hoo fuusta misgi ka jarta haadayba biyo qaadeen ee, beerogi oo eelalka lahaayeeno qudaarta haayeeno laha ku guraay matoorsho iyoonee walaaj oo dhanba ee, eeladii babba isla gohen eelateedii afyo dhisanaay ee, adiiba kolley eele ardii eelka madi usa loqooda afar geesli badanaba ee, lanqode ee, midaasaha tana la dhisee ee, ma aragnuuna eel ooneew dhisanaayay us iyoonee shiidoje iyoonee walaajay dhanba eelka iskala dhiyaan koowa ningate eeladii dhulka si ignuglaadaay isla goheennaha ee, iskala dumeen matooradia arday waliba biig galeen qudaar ete haddii galley ete ayti barbarooniga haaye basalaha hayti basbaaska hayti majaran hate ee, roobkuma gooy beero walha ku bahi may abni ad- may may odsi adersadaane haddii wasaarado oo oo hanaanada hoolaha ee beeraha federaalka koonfur galbeed ee, antay u- ummade arday ee waliba walnii kaalmay korta ee, ini nii kaalmeengan baahagna Beeraleydan ayaa waxa ay soo saaraan xilli roobaad waliba dalagyada noocyadooda kala duwan sida galleyda, digirta, sisinta iyo masagada.